kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caashi mahada qaata musaaniga dhambaalka ugu horeeya ibraahim owaniga ayaa soo qabanaya waxaana uu naga soo gaaray hooyo muno ibraahim cabdi iyo caruurteeda aabe isaaq cabdulaahi cumar iyo ayeeyo xaajiyo aamino saleebaan iyo habaryar ubax ismaaciil abti cabdinaasir ismaaciil oo ku magac dheer soola iyo aabe cabdalle macalin cabdi iyo faadumo maxamuud saleebaan iyo sidoo kale dhammaan reer maxamuud saleebaan dhammaan reer xasan saleebaan iyo dhammaan reer macalin cabdi xaaji ruqiyo kuusow iyo odaygeeda iyo caruurteeda cismaan macalin ibraahim xaaji dahabo cabdi xasan iyo odaygeeda isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa dhammaan dadkani oo kala jooga tiyeglow maraykanka london muqdisho iyo ethoobiya waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan farax cabdixakiin cagaweyne iyo jalaaludiin cabdalla macalin oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri nagi guulle ha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray sadiiq caadan xidig iyo cabdiraxiin axmed nuur gendhe iyo xasan xuseen xasan iyo liibaan maxamed sharwac iyo nimcaan jaamac iyo waxay yidhaahdeen shaafici ciid iyo maxamed shaafici iyo falastiin axmed daahir iyo ilhaan cumar iyo xamda maxamed faarax iyo cabdulaahi cali caga yare sayid cumar rooble cali sayid cumar cusmaan cabdulle dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan gobollada soomaaliya waxayna yidhaahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino maxamed cabdulaahi cilmi qurac iyo yurub xuseen caraale oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada guriceel galguduud waxaana ay leeyihiin ducadu waa caashicuud haye arooskan maxaa ugu ducaynaysaa caasha waxaan ugu duceynaya arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu kala helo ubada khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray eedo xabiibo axmed turdho iyo eedo canab bare cali eedo saynab cabdi guure iyo abaayo ayaan abuukar cumar iyo abaayo sacdiya abuukar cumar iyo abaayo nimco abuukar cumar iyo abaayo xamdi maxamed cumar dhammaan waxaa halkan ku jira abaayooyin fara badan baa ku jira kaamila ku jirta nimco riyaan muniiro sabriin nasteexo iyo sidoo kale waxaa kaloo ku jira aboowayaal baa markana la galay waa aboowe cumar aboowe cali iyo sidoo kale ismaaciilna wuu ku jiraa cabdifataax baa ku jira cabdirasaaq cabdiraxmaan iyo sidoo kale cabdixayi iyo ugu dambayntii baa layidhi cabdixakiin iyo axmed shariif iyo sidoo kale warqaddu way sii socotaa aboowe liibaan baa ku jira sidoo kale iyo xuriyo maxamed cumar iyo sidoo kale abaayo canab maxamed cusmaan iyo abaayo amran faarax mooge iyo abaayo hibo salaad cabdi iyo sidoo kale aboowa soo galay mar kale waa salaad maxamuud maalin iyo adeer maxamuud cali maxamed iyo adeer cali maax cadow dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan jamaal axmed cismaan iyo canab maxamed cumar oo meherkoodu ka dhacay shalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaba rabba idin kala siiyo wiili caano gabaryo caanana way ugu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin
dhibciisii socsimay saxsaxa udkoon badan sagal hoolayuu daay dhibciisii socsimay saxsaxa udkoon badan sidriga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydii saxmiya jawaabsidriga iyo laabtaad sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydiin saxmiya jawaabani ayaamu haystaba socde asalgaadho caashaqa kastaba ayaamu haystaba socde wasalgaadho caashaqa
qaadir jubba iyo hibe maxamed ayaa intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan ku noqonno caasha waxa uu naga soo gaaray weriya aweys maxamed nuur aweys foode iyo cabdulaahi cabdulqaadir cabdow iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa hooyo xalimo maxamed nuur xalimo foode iyo sidoo kale aabe cabdulqaadir cabdow maxamed iyo xaawo cabdow maxamed iyo caasho cabdow maxamed iyo carruurteeda khadiijo cabdow maxamed iyo carruurteeda hooyo binti axmed nuur iyo sahro foode iyo carruurteeda iyo dhammaan reer cabdow iyo reer foodey oo ku kala nool magaalooyinka muqdisho nairobi cape town oo dhammaantood ku kala nool magaalooyinka muqdisho nairobi cape town roma iyo london waxay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waa naasir axmed naasir iyo jawaahir cabdulqaadir cabdow oo lix iyo tobankii bishii hore ku aqalgalay xaafadda yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano rabba idinkala siiyo oo isku waara annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid aabe maxamed maxamed cali iyo hooyo shooco jaamac xirsi iyo cabdulaahi dubas sharmaarke iyo wardi macalin maxamed zahra cabdi cali maxamuud faarax rooble shamso macalin maxamed nuur macalin maxamed zahra macalin maxamed xasan macalin maxamed yuusuf macalin maxamed ayuub yuusuf cabdulaahi iyo ugu dambaysta bashiir maxamed xaaji waxa ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan cabdi maxamed warsame iyo ruqyo macalin maxamed oo arooskooda uu ka dhacay beled xaawo gado waxaana ay leeyihiin guurkiina guur kheyr qabo gurigiinana gurinagii alloo ka yeel aamin ayaa leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa intaadan soo qaban heesta xigtee barnaamijka ibraahina waxaana soo qabanayaa dhambaalkan oo ay ugu horeyso hooyo maryama cali wehliye faadumo sheekh cumar nuur iyo seegeeda sahre sheekh cumar nuur iyo seegeeda xaliimo sheekh cumar nuur xaajiya waa xaaji sheekh cumar nuur iyo seegeeda ciise sheekh cumar nuur iyo xaaskiisa xafsa sheekh cumar nuur iyo cabdi latiif sheekh cumar nuur iyo caaisho sheekh cumar nuur sumaya sheekh cumar nuur xudayfa sheekh cumar nuur iyo dhammaan reer sheekh cumar nuur waxay halkan tahaniyad uga dirayaan cabdiraxmaan sheekh cumar nuur iyo sahra muuse cumar mayraale oo toddobaadkan meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin waxaanu meherkaasi u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna ee baarigaana lagu kala helo aamiin aamin dhambaal qurux badan oo hambalyaha wuxuu naga soo gaaray aabe muuse cumar mayraale iyo hooyo dahabe yuusuf iyo faadumo muuse cumar iyo saygeeda muuse cali basar iyo dhammaan carruurtooda nafiise muuse iyo saygeeda raxmo muuse cumar muuse iyo cali muuse iyo cabdiqaadir muuse iyo waxay yidhahdeen abaay maryan maxamed iyo saygeeda muuse iyo dhammaan carruurtooda habaryar madiine xasan iyo abti cali xasan iyo dhammaan qoyska reer cumar meyraale waxa ay hambalyo hawad u marinayaan zahre muuse cumar meyraale iyo cabdiraxmaan sheekh cumar nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin meherkaasi waxaana beeda kaga baraynaa inuu idin horseedo guur aad ku faraxdaan oo kheyr qaba aamin ayaan leenahay haddii dhambaalkanna ibraahim oo aan raaciyo waa dhambaal aad u dheer waxa uu naga soo gaaray ayeeyo sokorey maxamuud maxamed iyo adeer shariif cali mudey adeer daahir tifow mudey adeer hiraabe cali mudey adeer xasan cali mudey eedo gini tifow mudey iyo eedo jimcaay tifow mudey eedo xaawo tifow mudey iyo eedo geediyo tifow mudey iyo eedo mako sabriye xasan iyo eedo khadro shuute mayre iyo eedo cashuuro cali mudde iyo eedo zaynab cali bashiir waa zaynab cali abshir iyo aboowe cabdirasaaq baa la yidhi shariif cali iyo aboowe zakariya shariif cali iyo cabdiqadar shariif cali yaxye shariif cali yacquub shariif cali xani shariif cali iyo sidoo kale muno shariif cali iyo naseexo cali xasan iyo ifraax shariif xasan waa ifraax shariif cali iyo zamsam shariif cali iyo salma shariif cali warqadu way dheerto way sii socotaa waxaa kaloo ku jira afnaan shariif cali iyo ismaaciil maxamed tifow iyo mustaf maxamed tifow iyo xasan kaafi maxamed tifow xawakiin maxamed tifow iyo maxamed deeq daahir tifow iyo maryan daahir tifow iyo maa'ido daahir tifow zaynab daahir tifow iyo zamsam daahir tifow iyo faadumo shire nuur iyo nasteexo shire nuur iyo maryan shire nuur iyo raaxo shire nuur iyo muno shire nuur daahir shire nuur waa dhammaan ilmo shire nuur yuusuf iyo yaxyana way ku jiraan iyo sidoo kale cabdiraxmaan waxaa kaloo dhambaalkan ku jira nafiso xasan maxamed iyo jimcaayi xasan maxamed iyo dhammaan ilmo xasan maxamed waxay kala yihiin hani yaasir cabdishakuur iyo zakariya iyo yacquuba dhammaantood ilmo xasan maxamed waxaa kaloo ku jira maxamed cabdixakiin bunka iyo cabaas hiraabe sabriye dhammaantood iyagoo isku duban asxaabtaas faraxa badan leh aan soo akhriyey waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed tifo muude iyo hooyo shariifo maxamed kuulow oo wiil ugu dhashay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan waxaan lena cabdiraxmaan soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa waxaan idin soo qabanaynaa rio iyo codkii maxamed suleman
biyadii xalkaa sumayso wantiyaaqe ilaintaad gurasho mala heer aniga rabaan ilayn raad gurasho mala heer aniga rafaaday hadduu reer guur idhaado walama kurane adiga rafaada rugtii waa lama raneereeb aniga rafaaday hadduu roob shubo raxmaanku ramadkala raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramadkala raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku ramadkala raadsadaae raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartay runtii raaxada adduunyada adaara ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saartay aniga reeran mo dayraysaad reeb
waa tahay riyo iyo codka fanaanka maxamed suleymaan tube intaas haddaanu ku dhaafno dhambaalkanna waxau naga soo gaaray cabdulqaadir maxamed mursal samakaab abe asad axmed maxamed iyo mustafa asad axmed iyo nimco asad axmed iyo maxamed asad axmed iyo axmed daaha asad axmed iyo hooyo aamino maxamed iyo leyla axmed faarax iyo nuura axmed faarax iyo nimco axmed faarax iyo iimaan axmed faarax iyo jibriil axmed faarax iyo adeer faysal maxamed adeer najax faarax iyo adeer cabdulqaadir faarax iyo muxsin maxamuud ciise iyo cabdulcasiis maxamuud ciise iyo faadimo maxamuud ciise naciima maxamuud ciise iyo khaalid maxamuud ciise iyo cabdulaahi maxamuud ciise dhambaalka waa laga buuxa ibraahino waa tahay laakiin aan wada akhriyo maxamed maxamuud ciise ayaa ku jira shiiriin maxamuud cali haysan wuu ku jira iyo sidoo kale hooyo farduus ubaxleh iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed baa la yidhi ee gobolka colombos waxay tahaniyad iyo ducaba u dirayaan waxaa la yidhi geesiga soomaaliyeed cumar maxamed cali hayste iyo geenyada soomaaliyeed baa la yidhi iyana oo ah muna asad axmed oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay arooskoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay wasiir khadiijo maxamed diiriye iyo xildhibaan cabdikariin maxamed diiriye iyo marwadiisa maamo ubax iyo cabdiqani sheekh maxamed iyo habaryar hodan maxamed abuukar casayr iyo cabdikariin cumar macalin iyo siciid xagaay afrax ha ka tega naba yirahdeen iyo ilyaas dindawaaq iyo asxaab kale oo fara badan ayaa waxa ay tahaniyad gaarsiinayaan rufaaci cabdi xuseen iyo falis jooji cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho gabadhaasna waxaa loo bixiyey aamina rufaaci cabdi ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay aamina allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda manfacda anigan aaminayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo abshir axmed cusmaan xaaskiisa faa'iisa cabdulaahi cusmaan iyo carruurtooda muxyudiin axmed cusmaan xaaskiisa nasro maxamed mukhtaar iyo carruurtooda caasho axmed cusmaan seegeeda cabdirashiid macalin iyo carruurtooda ayaan axmed cusmaan sayegeeda cumar sheekh iyo carruurtooda dhammaan reer cusmaan jeelle cabdinuur maxamed cabdi cabdiqani maxamed cabdi yaasmiin maxamed cabdi cabdifataax maxamed cabdi iyo maxamed xuseen tumeelo iyo sidoo kale sidow caraaye iyo doctor maxamed cali iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo maxamed sheekh xaadir iyo maxamed amiin nuur dhammaantood waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan jamaal axmed cismaan iyo canab maxamed cumar oo meherkoodu uu shalay ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela wiilay caano gabray caanan oo loogu duceeyey aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed cumar cusmaan iyo hooyo safiya cali abuukar iyo eedo faadumo cumar cusmaan ayuuyiin xaliimo maxamed xurey faadumo cabdalla bakar xaawa cabdalla bakar iisha cabdalla bakar iyo waxay yidhahdeen abaayo xaawo xuseen axmed iyo abaayo cusmaan axmed habaryaro seynab cali abuukar odageeda iyo carruurtooda iyo suldaano cali abuukar xaajigeeda iyo carruurtooda iyo luul cali abuukar iyo abtiyaal xuseen cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda nuur cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda aadan cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda abuukar cali abuukar ibraahim cali abuukar cusmaan cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdulaahi cali abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda iyo shaatax maxamuud maalin xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xuriya abuukar gacalseegeeda iyo wiilkeeda cabdisalaan maxamed cali iyo sacdiye maxamuud maaliseegeeda iyo carruurtooda iyo deeqo abuukar gacalseegeeda cabdulaahi maxamuud amiin iyo eedo xabiibo axmed turdho waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan jamaal axmed cusmaan iyo canab maxamed cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho oo ay ugu duceynayaan eebaahidan horseeda guur qeyr qaba ibraahimow dhambaal hadda soo dhacayna haddaan raaciyo waxaa diraya dadka kale ah hooyo nuuro cananuug iyo sidoo kale hooyo sahro cabdulqaadir iyo hooyo deeman cali qambi iyo maxamed cali qambi iyo cabdiraxmaan cali qambi iyo cabdixakiin cali qambi iyo muna cali qambi iyo najiib cali qambi maryan abaadir axmed abaadir najax abaadir iyo nimco abaadir iyo jibriil abaadir iyo cabdiraxmaan abaadir iyo ugu dambayntii sumayo abaadir iyo weriye daa'uud cismaan alkhasaal baa la yidhi iyo ugu dambayntii cali sheekh ismaaciil iyo faadimo cabdi dheere dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan cabdisamed abaadir sheekh ismaaciil iyo marwadiisa baa la yidhi qaaliga ah zamzam saalax xasan oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi abaadir waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna soo weynow ayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u taraa aamiin waa tahay xaggii heesaha waxaan markana dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heesta jamasho iyo codkii liile cabdulaahi
dambaalada mar kale haddaan jalleecnanaho iyo muna ibraahim cabdi iyo carruurteeda ayaa dhambaalkan diraya waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe isaaq cabdulaahi cumar iyo ayeeyo xaajiyo aamino saleebaan iyo habaryaar ubax ismaaciil iyo abti cabdinaasir ismaaciil soola aabe cabdalah macalin cabdi iyo faadimo maxamuud saleebaan dhammaan reer maxamuud saleebaan dhammaan reer xasan saleebaan iyo sidoo kale dhammaan reer macalin cabdi iyo xaaji ruqiyo kuusow iyo odageeda iyo carruurteeda cismaan macalin ibraahim xaaji dahabow cabdi xasan iyo saygeeda iyo carruurtooda isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa iyo carruurtooda waxay dhammaan tahaniyad u dirayaan farxad leh iyagoo kala jooga tieglow maraykanka london muqdisho iyo ethoobiya waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan farax cabdixakiin cagaweyne iyo jalaaludiin cabdalla macalin oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana ah gurinagi guulleh ha ka yeelo annagun waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan yabro wehliye maxamed colaal xasan cabdicasiis xuseen cusmaan haaruun macruuf xasan xuseen barre aadan axmed cali sheekh zahre ciili nuur nuur xasan nuur zahre cabdi cabdikariin maxamuud zahre cabdi axmed cabdixakiim maxamuud shirwa cabdiqaadir maxamed samakaab jimi faria aniga adigana naga reebin bashiir abikar iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo maxamuud mascad falastiin axmed iimaan iyo wariyaasha v o a waxaana ay jecel yihiin inay hambali kal iyo laaba ay gaarsiiyaan jamaal axmed cusmaan iyo canab maxamed cumar oo shalay meherkood uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara guur keyr qaba iyo owlaad keyr qabta ayaan eebeeda kaga baryaynaa aamiin aamiin ayaan sidoo kale leeyahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe xuseen maxamed caroole iyo hooyo xabiibo cabdikariin sheikh iyo shucayb xuseen maxamed iyo safiye xuseen maxamed iyo faadimo xuseen maxamed iyo dhammaan reer xuseen maxamed cabdisalaam siciid maxamed iyo cabdi mire maxamed iyo sahro cabdulle caroole iyo aamino sheekh daahir cabdulle iyo mawliid axmed xaashi iyo sayid cumar rooble caroole baa la yiri iyo sidoo kale xasan cabdulle caroole iyo cabdi cabdulle caroole iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdifataax jaamac maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad aroos oo qaaliya u dirayaan baa layidhi oo ay la wadaagayaan walaalaha adduunka iska calmaday baa layidhi oo kale ah cabdi xuseen maxamed caroole iyo gacalisadiisa baa layidhi aan ka dhicin aamina cabdi maxamuud ciyow arooskooda uu ka dhacay taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii aanu soo dhaafnay juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban magaalada dhuusamareeb ee caasimada galgaduud ducada waa xaggiina baa layidhi v o a marka arooskaasi ka dhacay galgaduud maxaad ugu ducinaysaa ibraahimo waxaan leenahay arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaheda kala siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkana waxaa wadajir noogu soo qoray aabe bare maxamuud yarow iyo hooyo sacdiyo cusmaan xaaji iyo fartuun bare maxamuud iyo cabdirasaaq bare maxamuud axmed bare maxamuud cabdiqaadir bare maxamuud canab bare maxamuud cabdinaasir bare maxamuud sakariya bare maxamuud sihaan bare maxamuud iyo cabdiraxmaan bare maxamuud iyo adeer salaad maxamuud yarow iyo jamaal axmed cusmaan jaale jahos iyo brofesor ibraahim qalinle iyo cabdicasiis cali gacal iyo axmed cabdulqaadir shariif iyo weriye cabdiraxmaan atoore dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan khadiijo axmed iyo waxay yidhahdeen maxamed bare maxamuud oo gabar ay ugu dhalatay dalka sweden caasimadda stockholm waxaana ay leeyihiinna gabadhaasi waxaa loo bixiyey yusra maxamed bare allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda amiin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalada toddobaadkan ibraahina ma moodaa inay sidii hore ka badan yihiin malaha ramadaantii iyo wadicii intiiba waa la dhamaystiray hadda dadki waa soo diyaar garoobay waa tahay intaas waa iska kaftan dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdulle ibraahim iyo axmed dhuubow nuur iyo cabdulaahi cali rooble cumar geedde xasan iyo maxamed deeq maxamuud xasan iyo warsame jeelle xasan waxau ku magac dheeryahay doolka iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh cusmaan iyo cabdiyare bashiir sheekh cusmaan iyo xabiibo cabdulle ibraahim iyo nimco jeelle xasan iyo dhammaan walaalaha baa layidhi reer abuukar baa layidhi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahanid dhalasho oo farxad lagu dirayaan aadan bashiir sheekh cusmaan iyo xaaskiisa oo wiil ugu dhashay gobolka minnesota magaalada st cloud baa layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey hanad aadan bashiir waxaana leenaha bay yidhaahdeen hanad soo barbaar oo noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray reer cabdi saalax iyo reer xasan saalax iyo balqiiso xasan saalax carruurteeda iyo odageeda iyo maxamed saalax carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo rufaaci xasan saalax iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer cumar saalax iyo reer xuseen saalax iyo reer cabdulaahi axmed dhaloweyne dhammaan reer cabdi axmed dhaloweyne zahre cabdi axmed yuusuf cabdi axmed maxamed cabdi axmed mubaarak cabdi axmed abshiro cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed iyo maxamuud cabdi axmed iyo waxay yidhahdeen armi cumar barkadle iyo dhammaanba reer cumar barkadle ha ka tegana bay yidhahdeen eedo faadimo axmed sheekh cabdulle iyo eedo shamso axmed sheekh iyo ilmo nuur cabdi sheekh cabdulle iyo ilmo cabdi madoobe axmed ismaaciil waxaana ay kala joogaan dhammaantood muqdisho kismaayo baadheere beled xaawo afgooye iyo maraykanka south africa netherland iyo switzerland waxaanay jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan raxmo cumar saalax iyo qadar maxamuud ismaaciil oo ku aqalgalay magaalada kismaayo waxay leeyihiin guurkiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaa leenahay dhambaalkanna ibraahimna waxauu naga soo gaaray hooyo dahbo ibraahim xayle axmed muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina muumin baa la yidhi iyo caruurtooda shariifa muxyidiin xasan saygeeda maxamed cabdiqase iyo caruurtooda sacdiye muxyidiin xasan iyo saygeeda nuur estro baa la yidhi iyo cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa mune axmed mukhtaar iyo caruurtooda iyo fadxiya muxyidiin xasan iyo xasan muxyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda iyo sidoo kale xuseen muxyidiin xasan iyo xaaskiisa fayloon maryan muxyidiin xasan iyo saygeeda nuur xasan nuur iyo caruurtooda cumar muxyidiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan sahre muuse cumar mayraale iyo cabdiraxmaan sheekh cumar nuur oo talaadadii aanu soo dhaafnay meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa oon sugaynaa guur kheyr qaba oo ka dambeeya meherkaasi laguna kala helo ubad kheyr qabaa aamiin isla meherkaasi ayaa dhambaalan ka helay cabdulaahi bashiir maxamed iyo xaaskiisa jawaahir muxudiin xasan iyo maxamed cabdiqani yuusuf iyo cumar cabdulaahi bashiir iyo caadil cabdulaahi bashiir iyo dhammaan reer cabdulaahi bashiir ayaa waxaa iyana hambali u dirayaan zahre muuse cumar mayraale iyo cabdiraxmaan sheekh cumar nuur oo meherkoodu uu ka qabsamo muqdisho way leeyihiin meherkiina haydin hooseedo guur kheyr qaba dhambaalka ugu dambeeyana toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdulqaadir faarax fu-aad cabdulqaadir faarax faarax maxamed yuusuf lamaane cabdirashiid cabdulaahi mahad waxauu ku magac dheer yahay l f c iyo mudey korib xasan iyo xuseen cali maxamed bushe cabdi xasan cabdulle iyo cabdulqaadir qaasim maxamed iyo cabdifataax ibraahim cagayare baa la yidhi iyo sidoo kale cabdiraxmaan maxamed aadan koronto dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan anigana dhexdan isaga daree dhambaalkani waxaan dhammaan hambalyo iyo bogaadan baa u diraynaa axmed cabdi maxamed iyo faa'isaah cabdulqaadir faarax oo soddonkii bishii aanu soo dhaafnay juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka meherkooda iyo arooskooduba uu ka dhacay hotelka la yidhaahdo kambiski villa rose ee ku yaalla magaalada nairobi waxaan leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano allah idinkala siiyo aamiin heestana noo raacay casho heesta ugu dambaysa ee ibraahinow dhegaystayaashaan uga tegayno waa heesta halkudhageedu yahay dheeho iyo codka fanaanka daa'uud xanfar iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan wadajir waxaa idinkugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonno haddii aalid waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhegaaga qurxiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo aroosaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaasinaya qalbigayso gabkaaga xaxaawaa ku dhacayaa ilhigu ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga xaxaawaa ku dhacayaa ilhigu dalkaalay kaalay dheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dababla xanuuboodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheere lishaan wadaasaan eeleheede iibso seedheheedhe dhansadiyo sacabkeeda hablaha luboodaya dhawaqiyo mushcaradooda codka kugunde elashaan wadaasaaniidhihiidhi dhererkayyuu jugaagan sanaantaa dalkaaga gayaa eegu mayalag jaannadigaa ku jiro dhamees buruxe dhererkayyuu jugaagan sanaantaa dalkaaga gayaa eegu mayalag jaannadigaa ku jiro dhamees buruxe dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadanaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibasada ka dhowguunu ku dhiigan jacaylkaageeligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadanaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay basada ka dhowguuna u dhiigan jacaylkaageelihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhansadiyo shacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda codka kugu dheeray ilishaad wadaagtaani warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kugu dheeray ilishaad wadaagtaani lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda